بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تال حسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cashirkii sagaal iyo tobnaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد fasalkani waxa uu ka warramayaa sekada dadka la siinayo haddii ay tahay sekadii xoolaha iyo hadday tahay tii sakaatulfadr ee jidhka labadaba si kale haddii loo dhigo waxaa la odhan karaa waa masrafu sakaa sekada halka loo iilayo oo sida ay waajib u tahay in la bixiyo sekadii oo sida ugu saxsan loo bixiyo wakhtigeeda ay waajibtayna la bixiyo sidaasoo kale waxaa waajib ah in la siiyo ciddii ay waajibtayna taasuu ka warramay marka haddii ay sekadii dhacdo meesheedii meelaan ahayn oo loo duwo dadkeedii dad aan ahayn ama dadka aynu xagga dambe ku arki doonnay aan la siinayn la siiyo macnaheedu waxa weeye inaanay ansixin sekadii lana qallaynayo oo lagu celin doono sekadii haddii ay masrafkeedii iyo meeshii ilaahay uhi ku bixiya seegto dib baa loo qallaynaya qofkii waxaa horuu bixiyeyna sadaqa sunnaa buu u noqonaya tii faralka ahaydna waa inuu bixiyo taasi runtii dee waxay leedahay ku xisaabtankeeda waana gashi gashiguna sidiisaba ma duugoobo wixii qofku saka ah ka xumaaday oo dhan u bixin sidoo kale haddii uu farsiyo ase aanu addiin iyana waa la mid macnaheed waxaynu uga jeednaa lacagtii qabanaysay intii ka sakoobaysay lacagta ayuu gaar u soo saaro halkaasuu dhigay ama neefkii xoolaha ahaa ee ka waajibay xoolihiisu soo soocayoo gaar buu u joojiya ama cid buu dhiib uhi hebel gaadhsiin hebelkii ma gaadhsiinin ama wuu cunay ama meel dhexay ka dhacday ama tuug baa qaatay markaana wuu qallaynayaa ee macnaheedu ma odhanayo dee anigu waa taa xoolaha igii ka soceen gooni u saaray ina allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha baabkeedii weyn ammaana ayaa kuu taalay ehelkeedii inaad gaadhsiisay ilahay u waajibiye weyn watudfacu zakaatu ila alasnaafi amaaniya buu kuuri sakadii waxaa loo dhibayaa sideedda qolo sideeddii qolo ashu waa tacriif bay faa'iidaynaysaa aladiina sideeddaa qolo dakarahum allah ilaahay uu ku sheegay tacaala kor noqoya fii kitaabihi alcasiis kitaabkiisa qur-aanka ah sideedda qolo ee uu ku sheegay in sakada la siinayo ayaa halkaasaa lagu bixin doonaa halkee lagu sheegay waa suuratu tawba fii qowlihi tacaala inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum wafi riqaabi waalghaarimiina wafii sabiili illaahi wabni sabiil wasteedaa qolo weeye aayadda lixdaanaada suuratu atawba ayaad ka akhri karaysa sidaa daraaddeed baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam maray niman u yimaadeenay sekada wax ka weydiisteen waxa uu lahaa uma xil saarin ilaahay nebi iyo cid kale toona laakiin isagaa caalamka kore ka soo qaybiyeyba oo cid waliba qadarka ay qaadanayso ama dadka sekada leh isagaaba soo sheegayba ilaahay marka keliyahun waxay nala gudban uun halkee lagu bixinaya lagama fikirayee dadkii lahaa see loo siinaya ciddii lahayd xigmaddeeday runtii leedahay sideeddan marka aad eegto qaarkood waa shakhsiyaad qaarkoodna waa meelo gaar ah oo arrimaha siyaasiga ah iyo maamulka dowladnimo iyo intoo dhanba xoojinaya ee dadka muslimiinta ay leeyihiin maalan fuqarada masaakiinta kuwa ka shaqaynaya iyo kuwa quluubtooda lasoo dhoweynaya addoomihii kuwii doymoobay intaasoo dhammi waa shakhsiyaadkii fii sabiili illaahi kolka la ydhaa waa jihaadkii jihaadkii isaguna weeye aad baa loogu baahi badan yahay mar haddii howlgal culus la samaynayo in laga qayb qaato oo dhaqaale laga qayb qaato mid mid haddii aynu u qaadno ama aynu u fasirno innama asadaqaatu lilfuqaraa waalmasaakiin labadaa qolo ma isku mid baa mise way kala duwan yihiin saddex qowl bay leeyihin culimadu qaarkoodna waxay leeyihin faqiir iyo miskiin waa isku midun waa qof baahanun qaar kale waxa ay leeyihiin waxaa sii baahi badan kan la horraysiiyo ah faqiirka miskiinkuna wuu ku xigaa tusaale waxay usoo qaadanayaan faqiirku waxa weeye qofka wixii uu u baahnaa wax yar ka haya maalan boqolkii uu u baahnaa wuxuu ka hayaa labaatan ama soddon toddobaatankii kalena ma hayo ama waxbaba ma hayaba miskiinku laakiin waxa weeye qof haysta wixii uu baahnaa inteedii badnayd ase aan wax ku filan haysanin boqolkii uu baahnaa wuxuu haystaa lixdan toddobaatan soddon baa ka dhiman kabidh buu u baahan yahay biilkiisu isna waa miskiin waxay usoo daliishanayaan qisada ku sugan suuratu lkahf suuratu lkahf ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr faaradtu an aciibaha doonidaa waxaa lahaa dad masaakiina ayaaba la sheegay dee dad dooni lahoo masaakiinaba haddana la sheegay dakhligeedaan ku fillayn qaarna waaba isweydaariyana miskiinkaa baahi badan faqiirkuna waa yar dhaamaa si kastaba ha ahaatee labadan qolo waxay isugu soo ururayaan bulshadu waa kuway u badan tahay cidda sekada la siinaya kuwana u badan fuqarada iyo masaakiinta waa inta ugu badana la siinaya waa dad baahanu labada qoloba marka waa musiibo jirto runtii bulshada haysatoy tahay in laga dulqaado walcaamiliina calayhaa kuwa ka shaqaynaya waa had iyo jeer marka madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo dowladda islaamku ay ururinayso sekada shaqaalaha loo diro shaqaalaha loo diraya ee iyagu kuwii soo ururinaya iyo kuwii xisaabinaya iyo kuwii qaybinaya iyo intaa wey haddii ay dhacdo qofka maaliga ah ee xoolaha leh ee sekada bixinaya inuu isagu qaybiyo cid uu usii dirtay oo saacidaana ay xisaab xidhka la samayntiisa iyo sekada la qaybinteeda ay kala qayb galaan iyagana waxba laga siin karaa mar haddaanay xukuumadi qaybinaynin uu qaybinayo shaqsigii xoolaha lahaa ciddii maalmahaa iyadaa ka qayb galaysa xisaab xidhka iyo sekada iyo tirinta xoolaha iyaguna way soo geli karaan alcaamiliina calayha waxba shardigu ma aha kuwan inay faqiir iyo miskiin yihiin ee qofku isagoo xoola iska leh ayuunbuu ka dhigan yahay shaqaale ka shaqaynaya sekadii saa darteed xoolabaha iska lahaadee waxbaa laga siinaya qadarkiisi waayo haddii shaqaale kale loo diri lahaaba dee qof kastoo shaqaynaya mushqaayad buu leeyahy iska macruuf waa sekee tabarux ku shaqee ma jirto ile iyaba waa xoolo laga shaqaynaya wax u diidayaana ma jiro mar haddii aan madax uruurinaysa iyo maamul baashii qaybinayaa jirin caamil ma jira la odhan maayo ee maaligiiba dee shaqaal u baahan yahay wakhtigii nebigana calayhi salaatu wasalaam dadka sekada soo uruurinaya kuwa xisaabinaya mid waliba qadarkiisu ayaa uu lahaan jiray qadarka la siinayaana waa intee haddii la yidhi qaarkood culimmada waxa ay leeyihiin waxaa la siinayaa sideed meelood oo meel marka la kala jabiyo sekadii iyagu meel bay leeyihiin sideed meelood kolka laga dhigo waaxid calaa amaaniya qaarna waxay leeyihin mee ujratulmithil ha la siiyo shaqaalaha lodkooda ahi waxa ay wax ku qaataan qadarka ay shaqaalo ka shaqaynayo caadi qaadan lahayn ha qaato walmu'allafati quluubuhum dadka quluubtooda la soo dhowaynayo waa dad soo islaamayoo la doonayo in islaamka ay ku degaan oo ay ku raasukhaan oo kulaylkii gaalnimada uu ka hadhay iyo xayraankeeda siduu nebiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam markii asxaabtu sanadii sideedaad maka ay xoreeyeen ee loo ambabaxay meeshii daa'if la odhan jiray oo gaala isku urursatay col baa raacay nebiga oo raggii islaamay baa maka qaarkood ka raaceen ilaa laba kun oo qof sideed kunee toban kunna u watay markaa xoolo fara badan baa laga helay daa'if qaniimo badan baa laga helay markii uu qaybinayay wuxuu nebigu u badiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu u badiyey kuwii soo islaamay cisho cishooyin ama maalmo kooban kuwii islaamka ahaa ayaabu xoolaha badankoodiiba wada siiyeyba raggii laakiin muddada dheer soo jihaadaya ee madiine ka soo safray ee dagaalka soo galee ma ka xoreeyey intoodii badnayd waxba ma siinin qaar buu boqol geela siiyo qaar buu konton siiyo lacag fara badan siiye nebigu calayhi salaam yata'allafhum isagoo qalbigooda soo dhowaynaya waana kii asxaabta kala qancinayee lahaa dadka qaarkood baan xoolaha siinayaa anigoo arkaya kakanaan ku jirta awgeed si uu bal u dego waayo markuu qaatuu qaato ee uu ku degu islaamka caga dhigto kolka dambe isagaaba iimaanku qanjaha istaagayo iska nafisi doona waxaa kaloo dhici karta mararka qaarkood dad difaac kaga jira meelo fogfog oo madaxda qabaa'ilka iyo ka mid ah oo islaamka kaga gudban meelo cadowga uu joogo kuwaana waa lagu xoojinayaa mararka qaarkood waxaa dhacday wakhtiga abakar inuu wax ka siiyey dad gaalada ka mid ahaado inay islaamaan la rajaynayeen ama islaamka taageero badan ayaa waxtar u lahaa oo ciyaan ahaayoo madax ahaa way dhacday walmualafati quluub wa fi riqaab qoortii la xoreynayay iminka ma hayno laakiin addoonku marka uu ciddii lahayd ee maaligiisa ahayd uu idhaahdo hebelo intaa haddaad la kaalayda adduun intaa leeg xor baa tahay islaamku waxa uu daruuri ka dhigay sekada in laga xoreeyo oo la ydhaa imisaa lagu xidhay boqol kun baa la yidhi la kaalay waa tane ho akownka sekadaa laga siinaya dabeetana xor buu noqonaya dadku markay siiba muslimiin noqdaan addoomahaas aad baa loogu dadaalayaa inay madax bannaanaadaan wa fi riqaab waa qoor xoraynteed qayb dhan bay sekada ku yeesheen iyaguna alkhaarimiin waa kuwii daymoobay rag iyo dumar mid kasta ha aadee alkhaarimiina waalkhaarimaat marar badan baa nusuusta ay cabirtaa ragga ama lab la sheegaa laakiin uu la mid yahay uu la xukun yahay dumarkiina la xukun yahay la mid yahay marka wuxuuna shardiyahu qofkani inuu dariiq waajiba ku daymoobay ama dariiq mubaaxa adigu dariiqo mubaaxa oo jaa'is ahoo bannaan oo xalaal ah in dayntiisu ay ahayd oo maalan waxaan dad buu ku kala furanayay dad baa isqabsaday waabay isdilaya laba qabiilaa isdilaya laba kooxood laba shaksi kow wax kale oo aan meel hoo doonaysa hadalma mare in loo dhiibo oo lagu aamusiiyo uun mooyaane wax kaloo meeshaa ka soconayaa ma jiro waar bal anigaa bixinaya waxaa xil qaadaeh istaaya buudhoo suuqa kala gala intaa waa laga bixinayaa ninkaa leanna howl dab meeshaa kasoo hulaaqayay islaamku aada iyo aad ayuu u diidan yahay dadka islaamka ah wixii ka dhex kacaye dab buu inaga baktiyey markaa ninkaa in lagaga baxa maahee waa in la siiyaa weliba daruuri ma aha inuu faramaran yahay ee isagoo waxhaystaa laga saacidaya alladii taxamala xamaala kol hadduu xoola soo qaaday isagoo waxhaystaa wixii uu halkaa ku maalgeliyo khayrkaa uu soo kordhiyo waxbaa laga waxaynaya ama uu biishadayba ama dayn baa ku go-dayba si kasta ha ahaatee mar hadduu qofkani dariiqo saxa ku daymoobayb laakiin meesha waxaa ka baxaysa haddii uu ku daymoobay dariiqo aan sharci ahayn khamri buu cabbay wuu tuntay waxa ay lacagtan ahayd lacag wax ku fasahaadinayay dabeedna wuu soo dhigtay oo wuxuu yihi waan gashiyaysnahay waxba laga bixin maayo inkastoo culimmada qaarkood ay shardi ka dhigaan hadduu toobad keenay ama khamriila ha ahaada ama balaayole hadduu toobad keeno iminka umiyir qabo bal ha laga bixiyo si aan ugu noqonin adigu calaa kulli xaal dariiqo saxa waa inuu ahaa dayntiisaas waalkhaarimiin wa fii sabiili illaahi iyo jihaadkii fii sabiili illaahi culimmadu waxay isla waafaqsan yihiin wixii ku baxaya howlaha dagaalka masalan waxaa dhacaysa dadka qaarkood oo mujaahidiin oo isxilqaamay inay jiraan oo aan rusuum ama raatib ama mushahar ku lahayn ciidan dowladda islaamka ah had iyo jeerna waa mutadawiciin oo faramaha iyo gurmadka iyo waxaasay galaan oo ciidamada kaydka ah wax mushaharana kuma laha dowladda markaas sekada qayb looga baaskara inay akown bay leeyihiin fii sabiili illaahi la yidhaahdo waxbaa laga si sidoo kale qalabka ciidamadu ay ku duulayaan ama ay dagaalka ku galayaan iyo saanada milatary waxbaa lagaga bixin doonaa baaritaanada iyo diraasadaha iyo aqoonta waxbarashee caskariga ee ciidanka iyadana waxbaa lagu bixin doonaa waa qayb u cayiman fii sabiililaahi sidaasay ku caddahay culimmada qaarkood waxa ay ku daraan maal ciddii culimmada muslimiinta ka mida ee u fadhida inay shubahaadka suuliso ila dagaalku waa laba qaybood siduu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kula dagaalama buu lahaa gaalada biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum naf iyo maal iyo carab kula dagaalama oo naftiiyo maalka labadaba dagaalka way galaan carabkuna waa galaa siduu ilaahay ba yidhi wajaahidun bihi jihaadan kabiiran rubama ama mararka qaarkood baa dagaalka miiska iyo xujada iyo dooda iyo qancinta iyo daliilku uu kaba miisaan roon yahay ka macrikada oo dee taasi miisaankeeda ay leedahay marka cidda suulinaysa shubahaadka kufaarta iyo qaswul fikrigooda iyo fitnooyinka ay ku wadaan dadka muslimiinta ah kaydkooda iyo makrigooda fashilinaysa hadday saxaafad qorayaan iyo hadday kutub qorayaan iyo hadday cajalada duubayaan iyo hadday mushahar ugu baahan yihiin iyo maalgelin maalgelinta noocaasana fii sabiililahi ragga qaarkood baa ku fasira waayo haddii aanay kicintaa iyo abaabulkaa iyo qancintaa iyo bushaaradaasi jirin siduu nebiguba samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxaridu lmu'miniina cala alqitaal dagaalka ku dhiirigeli baa layi dadka muminiinta haddaanay taasi jirin dee dadkuba u iska midhiiqin lahayn yariba meel bay mari lahay marka waa fii sabiililahi taana ay ku daraan laakiin fii sabiili illaahi intooda badan culimmada waxay isla waafaqseen inaan lagu daraynin dugsiyadii oo kale masaajidadii wadooyinkii inaan kuwaa lagu daraynin fii sabiili illaahi ayaa ay xusaan adigu jihaad iyo wixii u baahan yahay wey fii sabiili illaahi wabni sabiil waa qofkii ina helin ama ina wado sidii uu inooga qarsoonaa waddadaasun kasoo muri yidhi sidii ay dhashay oo kale qofkaa isaga ana waa fiiwaxa weeye ibnu sabiil waxaana iska macruufa dee berigaa hore ama had iyo jeer xaaladdu marka ay caadi tahay ma jiraan xawaalado iyo kombyuutarro iyo kaadhar layska sito oo kolba meesha aad marayso aadama kaadhkaaga ku dalbayso ama xawaaladaad ka dalbayso ta islaamku uu dadka ugu xisaabinayo sharciga loogu dejinayaa waxa weeye xaaladdu marka ay caadi tahay ee imkaaniyaad iyo wax dadku agab ahoo ay haystaan aanay jirin dadku waxa ay ka simayiin baa sharciga had iyo jeer loogu salaynaya laakiin wax dabaqad gaar ahoo ama horu martay ama dhaqaalo haysata ay haysato sharci looguma dejiyo intii kale xaggay marayaan inta aan xawaalad haysanin aan kaadhan lahayn aan akown lahayn iyaga waxooda xagu maraya musaafir waa qof ka tegay magaaladiisii qofkuna had iyo jeer markuu socdaal yahay socodkii waxaa iska suuragala inuu bilo qaato inuu sanado qaato faramadhnaan buu had iyo jeer aana u yahay in wixiisi ay dhammaadaanoo iska busaarsan yahay markaa qofkaasi kol hadduu u baahan yahay wixii safarkiisa ama noori uu ka dhigan lahaa ama sahay isagana waa la siinayaa safarka waa inuu bartan kaga jiro oo ina dhaafayo ama halkan muddo joogo culimada qaarkoodna waxaabay ku fasireen ka safarka culinaya almunshi lisafar aw ilmustaacid lisafar ka imika u xidhxidhay halkanba hadduu doonaha ka tegaya sida madabta shaaficiyada iyo ay qabaan waxay leeyiin qofkani halkanba ha ka anbabaxaye kol haddii uu musaafir uun yahay oo safar ay ka go-an tahay isagana qaxwihiisa wuu leeyahy ama qaybtiisa ibnu sabiil waxaa kaloo lagu fasiri karaa dadka had iyo jeer la yidhaahdo alluqataa laqiidka qofka la yidhaahdo oo waxa baadida la ydhahbaa saddex qayboodoo mid waxaa la ydhaahdaa daalla oo waxa weeye xoolaha nool ee luma midna waxaa la ydhaahdaa luqata oo waa lacagta iyo wixii mooda midna waxaa la ydhahdaa laqiid oo waa qofka bani aadamka ahe luma ayaa la ydhaha marka qofkii lumee lasoo helana aabbiyo hooyo toona loo garanayn dee isaguna waxa ku jiraa ibnu sabiilka ibnu sabiilka waxaa kaloo noqonaya ka waddadaba laga helay dad badan oo faaxisho intay ku dhacaan iyo sino si iyagoo isla balceeb ka carara dumarkay u badan yihiin ilmihii uun meel iska dhigo oo iska tuuraa jira marka ilmaha yar ee halkaa laga soo qaaday waddada dee maxaa uga dhow tafsiirkiisa in lagu fasiro ibnu sabiil waa ina wado hooyaba male aan waddada ahayn isaguna waa lagu fasiraya marka yararkaa uruursanee agoonta ah ee ama sinada ku dhashay ama waalidkoodba lala yahay marka laga yimaado fuqarada iyo masaakiinta ay yihiin kolka laga yimaado haddana halkan bay soo gelayaan inuu ibnu sabiil yahay iyadana halkaa way soo gelayaan laakiin fuqarada iyo masaakiintaabay dee kolleyba kaga qayb gelayaan marka imika aynu eegno dadkani ma wada joogaan dadkani ma wada joogaan ee qaar baan joogin maalan almu'alafa kuwa quluubtooda lasoo dhaweynayay qoortii la xoreynayay dadkaa qaarkood baa maqan saddex qolo ama afar qolaa sideedan maqan maxaa laga yeelayaa talo xaaladooda qaybtoodii xaggee u kacaysa kuwa ah wuu ka jawaabay oo waxa uu ku yidhi wa ilaa man cid baa la siinayaa yuujadu minhum kuwa la hele iyaga ka mida baa la siin kolba inta iyaga ka mid ahee la helaa lagu bixinayaa sikadii walaa yaktasiru kuma gaabsanaya calaa aqalo wax ka yar min alaaثatin saddex qof min kulli sinfin qolo walba ila alcaamilaka shaqaalaha mooyaane laba su-aalood buu ka jawaabay su-aasha u horeysaa waxa wey sideedan qole aayadda ilaahay uu ku sheegay haddii laba waayo qaarkood maxaa la yeelayaa qusumkoodii ma kuwan joogunbaa la siin doonaa qaybtoodii mise waa la dhigi doonaa ilaa inta la helayo mee wax la dhigayaa ma jiree sideedan qolo inta ka joogtaa sekadii loo qaybinaya haddii sideed meelood loo qaybin jiray oo shani ay joogto shantaasaa loo qaybin qaar quluubtooda lasoo dhaweynaya haddaanay jirin qaar addoommaahoo la xoraynaya haddaanay jirin qaar caamiliiloo saka ururinaya haddii aanay jirinba oo xukuuma islaamiya ururisaaba aanay jirin dee saddexdaa qolo inta laga reebo ayuunbaa shan meelood sakadii loo qaybinaya shan meelood ayuunbaa loo qaybinaya macnaheedu jawaab taa waxa jawaab ah wa ilaa man yuujadu minhu kolba inta la hela iyagii ka mid abaa loo qaybin su-aasha labaadna waxa ay tahay sideedan qolo ama shantan qolo kolba intii la helo ma si siman baa loogu qaybinayaa mise waa loo kala badin karaa waa loo kala badin karaa oo masale xagga fuqarada iyo masaakiinta aada loogu badinaya sidoo kale sinfi walba sideedan qolo mid kasta oo ka mid ah hal qof miyaa laga siin karaa laba miyaa laga siin karaa mise waa in laga badiyaa marka waa kaa ka jawaabo wuxuu uhi walaa yaqtasiru calaa aqala min alaaثatin min kulli sinfin horta qolo walba waa in wax laga xusaabuu ku leeyahay sideedan qolo inta ka joogta yaan qolona laga boodin yaan qolona la tasaynin mar haddaani ilaahay tasaynine uu mar wal uu cayimo iyagii kol hadduu qaybta ilaahay ku soo daray oy joogaanna qolona yaan laga tegin horta hala xuso oo hala siiyo gruub wal ama koox waloo sideedan ka midana u yaraan dadka wax la siinaya ha ahaadeen imise saddex qof iyo wixii ka badan macnaha wuxuu ka faa'iidaysanayaan culimadu markay sharxayaan aayadda hab jamac baa loo sheegay hab mufrad looma sheegin fuqaraa masaakiin caamiliin waa wada jamac wey wada jamac jamacna sida raajixa ah cilmiga luqada waxa u yar saddex marka koox la leeyahay waxa u yarun saddex haddii ay saddex ka yaraadaan labaa la idhaahdaa sida raajixi waa caynka marka labadaa su-aaloodba saasuu kaga jawaabay sideeddii inta joogtaha lagu dhooba dhammaystiro koox waloo sideeddaa ka midana uu yaraan ha la siiyo saddex iyo wixii ka badan walaa yaqtasiru calaa aqala min alaaati min kulli sinfin laakiin mid buu ka reebo ah caamilka caamilku waa qofkii shaqaalaha ahaa shaqaalo waxaba suuragala cidda shaqadan inoo maamulaysa soo ururinaysa qaybinaysa inuu hal qofba yahay inuu laba qof yahay baa dhici karta marka kaade cidda shaqaysa un wey cidda shaqaysa waxaa dhici karta inay fara badan yihiin dee markaana intii shaqaysaa la siiyo ilaa caamil markaa caamilka isaga kolba waa intuu yahay ayuun wey laakiin dadkaa kale yan marka mas'aladaasi la iskuma waafaqsano dambe in saddex laga wada dhigo culimo badane waxa ay ku tegayaan in ay daruuri tahay uun dadkii in la wada siiyo sideeddaa qolo ilaahay uu sheegay laakiin saddex qof in gruub walba koox walba laga dhigo nas sii gaar yeelaya oon kan caamka ahayni ma jiro marka ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo khulafada loo noqdana arrin la islaasimin jiray oo aada loo tixgelin jiray may ahayd bay leeyihi may ahayn mararka qaarkood baa sida dee sakaatu fidriga oo kale iyo aynu kusoo sheegnay ayuunbaaba fuqarada iyo masaakiinta la siin jirayba fuqarada iyo masaakiinta baa la siin jiray marka dadkaasi waa caynkaa in la iska hubsado weeye kolkaa markaad saaxiibkaa wax siinayso ama xigtadaada aada wax siinayso ama aada wax siinayso ninka wadaa ku wadaadaynaya mid walba inuu sideedan qolo yahay unbaa daruuriya laakiin ehelnimo saaxiibnimo wadaadnimo aan lahayn sideedan qolo qofku kuma qaadan karayo taa la iska hubsado haddii uu qofku isagoon ka mid ahayn kooxdan oo qoladan soo socotee loo diiday ah uu qaato sekadii waxa waajib ah inuu iska celiyo isaga xaaraan bay ku tahay kii bixiyeyna kamay bixin sekada marka dadkan la siinayo ma daruuri baa in loo sheego oo la yidhaahdo hebela waa sekadii mise waxba taasi daruuri maahe waa in loo dhiibo waa laba qowl culimada qoloba mid bay qaateen qolo waxay leeyihiin war seke iyo muquuna isku mid ma aha wax qofkii la siiyayoo sadaqo caadi ah ama hadiyad caadi ah iyo seko isku mid ma aha waana laga yaabaa dadka qaarkood haddaad u sheegto inuu waxan aada siinaysaa yahay seko inaan u qaateenba odhan la war qaadan mayne waxaan maxaqulli baad nagu soo wadaa war waxaan wax hagaagsanna si ama hadiyad wanaagsanna si inuu ku odhan lahaa marka saa darteed waxbaa isku khilaafaya oo farqi baa jira ee ha loo sheego qofkii oo ha la yidhahdo war intaasaan kaaga helay xaquliya xaqulli bay soomaalidu tidhaahdaa intaasaan seka baan dee maanta ku siinaya hebelo iska qaado marka sida fiican waa in loo sheego laakiin berdoo culimmada qaarkood way fityoonayaan haddii ehelkeedii aada siisay aanaad u sheegin be way iska ansaxaysa waxaa kaloo culimmadu isweydiiyaan haddii qofkii xoola aad ku lahayd ase uu waxba waayo u bixin kari waayey sekadii ma u siin kartaa si uu markaa kuu siiyo ama si kale haddaynu u dhigno qofaad dayn ku lahayd ma u xisaabin kartaa soo saasaa ka gaaban malaha ya iskuma khilaafsano culimmadu in lagu bixin karo in yar unbay ku kala duwan yihiin maalan madhabta shaaficiga qolo lamidii waxay leeyihin haddii aad qof dayn ku leedahay boqol kun oo dayna baad ku leedahay sekana waad bixinaysaa u dhiib horta sekadii waxaad tidhahdaa hebelo waatan sekadii markaa isagaa xor ah inuu iska cunayo iyo iyo inuu kugu ku gashi bax samaynayo oo waxaagii uu kuu siinayo qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin me waxaad heli kartaa inaad tidhaahdo war boqolkii kunan kugu lahaa waa adigan iska bixin kari waayee waxa aan kuu xisaabiyey boqol seke ah oo aan ku siin lahaa baan kuu xisaabiye dee la soco waayahay ha yidhaahdo marka qaacidada isla khilaafsan yihin baa ah halil ibraa'u icaaun am laa halil ibraa'u icaaun am laa oo macnaheedu yahay saamaxaaddu ma siin baa mise ma aha haddii la yidhaahdo saamaxaaddu waa siin de way ku ansaxaysaa wey haddii la yidhaahdo saamaxaaddu siin ma ahee siin baa lagama maarmaana de waxay leeyihin ha loo dhiibo isagoo ha bixiya marka waxaanay ka duulayaan de waxaa la khud min amwaalihim khud min amwaalihim ka qaad xoolahooda sako wa aatu zakaa sakadii bixiya marka waa in la bixiyaa waanay saamaxaad keliya noqonin bay ila saamaxaad iyo bixin baa kala adugu waa wax aan sii aada usii kala fogayn wuxuuna muhiima un in loo sheego la yidhaahdo war haddii loo xisaabinayana hebelow xoolihii aan kugu lahaa intaasaan sekadii kaaga bixiyey ee ma ogoshay ha ay idhaahdo alla ogeysiiyen kolka dhinac kolka laga ego waa dheef kuu soo noqonayso gashi aad la-ayd baa kuu soo noqonaya marka waxaa muhiima in aanad ku wada kuusin sekadii haddaad shan kun oo dollar bixinaysa ama laba kun aada bixinaysa labadii kun kan isaga ah ha u wada xisaabina si ay kuugu soo noqotee qaybtii dadka daynlayaasha ah ku hagaagaysay in ka mida usii xisaabay matalan haddii shan qolo joogaan oo sekada lahaa shan kunna aada bixinayso kun xisaabi dadka daynlayaasha ah daynlayaashuna way badan yihiine mid kaagan isaga ah ee gashiga aad ka doonayso dee in ka mida usii xisaabi saddex boqol afar boqol usii xisaabi daynlayaasha kalena dad kale daynta lagu leeyahayna gashiga lagu leeyayna dee qayb kala sii farsamadaasunbaa u baahan in loo fikiro sekada kolley wuu kuu sheegi doonaaye waxaan filaya inu ka gaabsaday marka la eego cidda la siinayo waxaa la siinayaa dadka meesha sekada laga bixinaya ku nool masaladaa waxay culimmadu ku sheegaan baabka ah hal yajuusu naqlu الzakaati am laa sekadii ma la naqlin karaa oo meesha aada ku bixinayso meelaan ahayn ma la geyn karaa mise waa maya ha iyo mayaba la yidhi laakiin qowlkaynu qaadanaynaa waxa weeye haddii sababi jirto halkaad ku bixisay meelaan ahayn waa la geyn karaa masalan sababtaa waxaa ka mid ah dad aada u baahan oo aqaaribta ah ayaa jooga meel shishe oo gobol kale jooga wax waad ka siin kartaa waa loo diri karaa kuwa halkan joogana waa waxbaa laga siinaya waxay ka duulayaan culimada xadiidkanuu nebiguna calayhi salaatu wasalaam sadaqatun tu'khadu min akhniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim waa seke laga qaadaya maalqabeenkooda isla fuqarada meesha joogta un lagu celinayo maalkuna sidiisaba agjoogayaashunbaa ugu xaqleh kuwan magaalada la degan ee fooqyadiisa iyo kaashashkiisa iyo kala iibintiisa iyo waxaa eegaya ee tuuga soo weerara jud ka yara odhanaya ka waabinaya dee kuwaas anficiisa ugu dhow kuwaa ayaa anficiisa ugu dhow oo adiga arkay adduunyada had iyo jeer haddii shaqo la wado dee kuuliga iyo wixii ka shaqaynaya agjoogayaasha u badan yihin marka turaddu ilaa fuqaraahim wa turaddu ilaa fuqaraahim dadka fuqarada halkaa joogaa lagu celinaya haddii laakiin xaaja ay jirto baahi dad xigtaa waa loo diri karaa inkastoo loo wada dirayna la qaybinayo iyada waxaa la isla waafaqsanya dee gobolkaa la joogo haddii lagaba waayo in la qaadayo meel kale la geynaya taasi waa waa masalo la isla waafaqsanya halkii aad sekada ku bixinaysa ad ka shaqaysanaysa waddan gaalaad bay maalan ahayd dee cid islaamood siisaaba ma joogto dee waa diraysaa marka taasi waa macruuf iyada intaa haddii aynu ku yaro dheeraanay baahi jirta awgeed dadkii la siinayay waxaa kaloo aynu sii raacin lahay kolle waa mawduuc ballaadhan oo kolba in baynu soo yarqabsanaynaaye dadkee ku habboon in la siiyo matalan baahida ha wada jirto laakiin dadku way kusii kala wanaagsan yihin dadka sii baahida badan bay ku fiican tahay in la siiyo waayo waxa kale oo iyadana ay kusii wanaagsan tahay qofka taqwada iyo salaaxa leh ee anfaciisa ummadda u roon yahaybaa isaguna kusii mudan oo midkan oo islaba rogaya balwadda leh ama aan cibaadadiisuba fiicnayn ka khayrka leh ayaa ku wanaagsan ee dad iyo dalba wixii helo wax ka anfacaya ayaa anfaciisa ugu dhow adiga arkay adduunyada had iyo jeer haddii shaqo la wado dee kuuliga iyo wixii ka shaqaynaya agjoogayaasha u badan yihin marka turaddu ilaa fuqaraahim wa turaddu ilaa fuqaraahim dadka fuqarada halkaa joogaa lagu celinaya haddii laakiin xaaja ay jirto baahi dad xigtaa waa loo diri karaa inkastoo loo wada dirayna la qaybinayo iyada waxaa la isla waafaqsanya dee gobolkaa la joogo haddii lagaba waayo in la qaadayo meel kale la geynaya taasi waa waa masalo la isla waafaqsanya halkii aad sekada ku bixinaysa ad ka shaqaysanaysa waddan gaalaad bay maalan ahayd dee cid islaamood siisaaba ma joogto dee waa diraysaa marka taasi waa macruuf iyada intaa haddii aynu ku yaro dheeraanay baahi jirta awgeed dadkii la siinayay waxaa kaloo aynu sii raacin lahay kolle waa mawduuc ballaadhan oo kolba in baynu soo yarqabsanaynaaye dadkee ku habboon in la siiyo matalan baahida ha wada jirto laakiin dadku way kusii kala wanaagsan yihin dadka sii baahida badan bay ku fiican tahay in la siiyo waayo waxa kale oo iyadana ay kusii wanaagsan tahay qofka taqwada iyo salaaxa leh ee anfaciisa ummadda u roon yahaybaa isaguna kusii mudan oo midkan oo islaba rogaya balwadda leh ama aan cibaadadiisuba fiicnayn ka khayrka leh ayaa ku wanaagsan ee dad iyo dalba wixii helo wax ka anfacaya walaa yakul dacaamaka ilaa taqiyun buu ahar ahaa raashinkaaga yuu cunin mid alla ka cabsada mooye mid kale lidaalik bay ka warramaan culimmadu talow taariku salaadkii ma ku baxaysa kuwa iyagu ku tegay inuu gaal yahay dee la siin maayo bay leeyihin oo qofka la siinayaa waa waa kan xadiidku soowaa kan soo socota masaladaasi qofka la siinayaa waa inuu yahay qof islaama marka haddii ay ku tegeen culimadaasi inuu gaal yahay dee la siin maayo kuwa kale iyagule markaa waa islaam waa la siinayaa tukaha la idhaahdo nasiixaha loo raaciyo ar ilaahay caabud inkaari halkay kaa dhacdee imaanlaantaadu halkay u badan tahay waa halkaasi ilaahay caabud la yidhaahdo la siiyo talaha loo raaciyo wa khamsatun shan qolo laa yajuusu dafcuhaa ma bannaana in sekadii loo dhiibo buu ku yidhi matnigu ilayhim iyaga shan qolo in sikadii hoo la idhaahdo oo loo dhiibo ma hagaagsana ma bannaano macnaha xalaal ma aha alqaniyu qofkii kaaftoonaa bimaalin aw kasbin maal buu ku maarmay oo uu ku kaaftoon yahay xoolo uu leeyahy ama waa xirfad loo farsama yaqaan la siin maayo walcabdu addoonkiina la siin maayo wa banu haashim wa banulmudalib nebiga xigtadiisa reer banu haashim iyo reer banulmudalib kuwaana la siin maayo walkaafiru gaalkiina la siin maayo waman qofna la siin maayo ama dad baan la siinayn talzamu ay ku waajibayso almusakiya qofkan sakada bixinaya nafaqatuhu inuu biiliyaabaa ku waajiba qofkaad biilinaysayna siin maysid weeye laa yadfacuhaa ilayhim dadkaa uu biilinaya u dhiibi maayo bismi alfuqaraa'i waalmasaakiin iyaga oo ahaaday fuqaro iyo masaakiin daraaddeed ku siin maaya si kaluu ku siiyaba shanta qolo waxa u horreeyaan sakada la siinaynin qofka qaniga ah ee kaaftoon ee isku filan tani waa ka isku filan laba siyood buu isugu filan yahay maal buu leeyahay maalan maalkaasina waxa weeye maal masaariiftu ay uga soo baxaysa imaamu nawowi raximahullah sida uu tilmaamay masaladaa marka uu ka waramayo shuraaxdiisa mutawalka ah iyo dee a'imo fara badaniba madhabta shaaficiga macruufku ah iyo madaahibta kale waabay kasii yar yihiinbe qofka qani la odhanaya waa qofka biilka un haysta wanaagsan oo ku filan markaasaa dabeetana waxay sii sharxayaan qofku mararka qaarkood inay dhacaysa isagoo xoogaa maalo haysta inaanu masruuf ka helayn mararka qaarkoodna waxaa dhacaysa isagoo wax yar haysta inuu biil joogo biil ka helay waxaa laga yaabaa iminka ninka booshari haysta tusaale absad mithaal ama liintaa iyo khudradda ayaa halkaa ku iibiya miis yaroo wanaagsan maalintii leh oo laga iibsado boqol kun oo konton ay usoo hadhaan kontonna raasamaalkii ay u noqdaan inuu dhaamo xabad halkan daasada daba wada boqol iyo konton adhiga oo kaa boqol iyo kontonka adhiga a leh aanu masaariifba haysanin wax sanadkii ku filan isagii reerkiisa laakiin kan boqolka dollar ama labada boqol wareejinaya ee miiskaa iska iska haysta inuu isagu masaariifta helayo waa wax jiri karaya runtii marka alghaniyu bimaalin waa qof masruuf ku filan haysta wey xoolo xoolihiisa wax ku filan uga soo baxaya ama kasbi qofkani waa waa iska xirfad leh markaa xirfadlahaasi tawuuka lahaayo ama qalin ha ku shaqeeye ama muruq ha ku shaqeeye ama maskax ha ku shaqeeye waxa weeye qof biilkiisa soo bislaynaya markuu halkaa u dhaqaaqu shaqo tago dee wuxuu soo helayaa yoom iyo laba wax ku filan isna waa qani waa qani wey marka halkaa waxaa ku baxay qaniga siday soomaalidu ka aaminsan yihiin waxay idhaahdaan qofka cimrilqaalibka wixiisu ku filan yihiin ayaa qaniga markaasaad arkaysaa dad badan iyagoo sekada usoo xoqonaya oo marmarsoonaya wala war qaniga waxaa la yidhi waa qofka cimrulqaalibka ilaa saddex iyo lixdan sannadood wixiisu ku filan yihiin dee mid innaga aho intaa wixiisu ku filan yihiin ma jiro qowlkaasi runtii waa qowl iska daciifa weeyaan marka loo eego xagga nusuusta iyo qof masruuf waa inu haysta wey kasb waxa u daliila rasuulka sala allahu calayhi wasalam niman baa u yimid oo markaasay seko weydiisteen oo waxay dhahan bal sekada wax naga sii markaa intuu kor iyo hoos u eegay ayuu arkay niman inay yihiin xoog weyn oo jaafaa juglayaala markaasaa wuxuu laa taxilu sadaqatu likhaniyin walaa lidii miratin sawiy war waxaan idiin sheegayaa sekadani xalaal uma aha qof maalqabeena ama awood uu ku shaqaysana riwaayo kale waxay tilmaamaysaa walaa liqawiyin muktasib qof xoog lahoo shaqaysanaya qof xoog leh iyo qof xoolo leh midna xalaal uma aha tani marka macnaheedu waxa weeye dee idinku kuwii xoogga lahaabaatihi taasuu jawaabta ku siiyey marka halkaasina runtii de in la iska hubsado ayay mudan tahay riwaayaddu waxay ahay haddaad doontaan waan idin siin laakiin sadaqadu saa xalaal uma aha marka haddii la siiyo qofkii inay ku ansaxaysaa laga faa'iidaysan kara maadaamuu nebigu yihi haddaad doontaan waan idin siin waa laga fiican yahay oo uma wanaagsanaa inay ku ansaxayso qofkii faraha madhnaa hadduu doono xoogba ha lahaada inay ku ansaxaysaa xadiidka laga faa'iidaysanaya ase aanu kii axaq ahaana mid kalea jirto qofkan dee maal shaqaysanaya ee xoogga lihi qofkan xoogga lihi waanu shaqo helaya haddaanu shaqo helaynin xooggiisii xagguu ku kaxaynaya miqdaar ku duminaya taasina iyaduna waa shardi waa shardi fuqahada qaarkood shardi si yaro qariiba bay u raaciyaanoo waxay idhahdaan shaqo u qalanta bay idhaah oo haddii uu qofkan yahay masel qof ama madaxa ama mustawihiisu fiican yahay ama magac le ama kan dee kudaafadaa shaqa ka bannaantay xaad waxba la odhan maayo bay idhaah ama meel aan maaragtay munaasibku ahayn shaqadu ku munaasiba ama shaqo wax ka soo bixi karaan waa in shaqo la helaya walcabd addoonkii addoonku isagu sidiisaba waxba ma milkeeyo haddii wax la siiyo wixiisu meel kale kusii shubmaya ka isaga le baa sii qaadanaya marka waxba siin mayna reer banu haashim iyo reer banu mualib waa nabiga xigtadiisa calayhi salaatu wasalaam oo iyaga waxaa ka xaraama sekadii waxaa ka xaraama sadaqadii waxaa xalaal u ah hadyigii iyo hadyadii iyo hibadii iyo wixii laga qaybtii ay ku lahaayeen qaniimada iyo intaasaa ayaa dhinacaasa laga kaba iyaga واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام قرابة النبي قلنا بقول كيبا لبعتن قنيمة أين هلا أي يلنا يا قنيمة مرك الله قيب يشن ميلاد ماش الشنات أي الله سي قيبين يشن ميلاد مرك أنت سيجون يلنا يا وفايف بيرسنت في العينات فايف بيرسنت قنيمة أنه kasoo ururinno caalamka iyo dakhliga inaga soo gala ayay qaraabada nebigu yeelanay iyaguna waxay ka hadhayaan wixii saka ahaa lasoo uruni rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo ummadda la hadlaya wuxuu ku yidhi waa xadiid saxeexaha inna haadihi sadaqaat innamaa hiya awsaaqu nnaas wa innahaa laa taxilu limuxammadin walaa liaali muxamed sadaqadani waa dadka wixii ay iska tuujiyeene awsaakhdooda ahayd waa waxay dadku ilaahay uu ku nadiifiyey tudahiruhum wa tusakiihim biha dadka iyo xoolahooda wixii ay isku safeeyeen weeye sakadani marka nebi maxamed iyo xigtadiisa xalaal umaha buu nebigu yhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo dhacday siduu tilmaamaya xadiid saxeexoo bukhaariiyo muslim ku sugani xasan ibnu cali inanku nebigu calayhi salaatu wasalaam awowga u ahaa xasan la odhan jiray ayaa xabad timira buu qaaday oo sakada ka mid ah timirtii baddaydee lasoo ururiyee sakada ahayd midh ka mida buu yarkaasi qaaday yaryarku ilaa waa kuwa iska jecella jeclo badan baa hayse ciyaalkaoo masna ha ahaatee wax alla wuxuu helo afkunbuu ku ridaa uun qofka yarin oo bahashiibaa u cusub adduunyada ahayd marka meelaynteedaa ku badan kolkaa intuu dhab siiyey buu dabeedna afka daf siiyey kolkaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka soo qufayoo wuxuu idhi kakh kakh ish ish un wey ish ish buu ihi iska tuf amaa shacart annaa laa na'kulu sadaqa miyaanad ogeyn inaynaan sekada cunin xaba timir oo meel taalluu arkayoo wuxuu idhi haddaanan ka baqaynin waa xadiis kale haddaanan ka baqayn buu nebigu hi inay seka tahay waan meelayn lahaa oo waan cuni lahaa macnaa dhul bay ku dhacday uma daayeen intaasoo dhan waxa ay tilmaamaysaa in rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo aalkiisa aanay xalaal ahayn dee ciddii ishubtay inay nebiga iyo aalkiisii tahay oo maaragtay aalubeytkuna waa reer banu haashim iyo reer banu mutalib ciddii galaysa markaa soomaalida ciddii halkaa ku abtirsanaysa sekadaa iska daaya ila isqaban mayso inaad tidhaahdo aalubeytkii bayna haddaynu wada aalubeytkii nahay baashiina wadaadiiyo waranlaba la daldalayo isqaban mayso u diidi mayna dadka oo intay faraacino u nisbo sheegan lahaayeen ama afrikaan fogfogoo cawaana ay u nisbo sheegan lahaayeen way fiican tahay inay aalubeytka u nisbo sheegtaan oo dhinacaa way ka wanaagsan tahay runtii oo taa ma diidanin laakiin dee qofku markuu taa ku qanco bahasha ha isweydaariyo dadka kalaasi waaya waa banu haashim wa banu mualib walkaafir kaafirkuna waa kii gaalka ahaayoo waxa u daliila inaan gaal la siinayn xadiidka uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam faaclimu mana calayhim sadaqatan tuukhadu min aqniyaahim faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqarada dadka muslimiintaa wey kii aynu sheegayna doonayay inuu soo islaamay isaga la siinayay waa waxa laga yaabaa inay tahay masale istifnaa'iya oo kaafirka qaarkii oo la siinayo in ay tahay mid kaafir rajo laga qabo oo barnaamij siyaasiya inuu yahay oo loo saamaxay un waa xalad gaarahoo laga soo reebay qaybta afar qaybood baynu sheegnay qanigii addoonkii iyo qaraabadii nebiga iyo qof gaala intaa la siin maayo qolada shanaad waa inta uu sadarkan ku dhigay waman talzamu lmusakiya nafaqatu dadkaan la siinayn man waa koox talzamu ay ku waajibtay almusakiya kan sakada bixinaya nafaqatuhu inuu beeliyo kan sakada bixiya bixinayaa cidda ay waajib ku tahay inuu isagu biil siiyo kuwaa lama ma siinayo isagu sakadii kumana siinayo inay fuqaro iyo masaakin yihiin si kaleu ku siiyaba dadkaasi waa ilaa afar qolo xaaskiisii waalidkiisii caruurtiisii addoomihiisii addooma ma jiraan iminka hadday jiri lahayn iyaguna dee xukunka waa lamid un waa cidda ay ku waajibtay biilkiisa waxaad ku ogaanaysaa baabu nafaqaat markaynu kitaabu nikaax marayna kitaabka guurka qaybtiisa dambe ayaa wuxuu ka warramayaa biilka iyo cidda biilku waajib ku yahay iyo qofkaasi inta uu biilinayo marka afartaa qolaa ka mid a ooridaadii biilkeedaa waajib kugu ah waalidkaagii iyo ubadkaagii iyo addoomahaagii intaa ah weliba waa raggii dee biilkani raggu ku waajibaa ee dumarka kuma waajibo waa raggii wey marka haddaba waalidka isaga waxa u shardiyahun inaanu waxba haysanin ayuunbaa u shardiya waalidkaaga waalidkaagu waa inaanu waxba haysan culimada qaarkoodna waxa ay ku dareen waa inaanu shaqaysanna karayn ee haddaanu waxba haysan inuu shaqaysan karayo dee shaqo kacoo ka shaqo tag baa la odhanaya odayga laftiisii dumarkii maaha waa odaygii laakiin karaamada waalidka uma qalanta bay leeyihin fuqaho badane saa darteed kaalinta la gudbani waxa weeye mar haddaanu waalidkii aabbaha ha ahaado awowgaa ha ahaado aanu haysanin wax biil uu ka dhigto biilkiisi aadu waajib ugu yahay laakiin sake ku khaarajin mayse sakada bulshada kalaa la siinayaa kan waxaa lagu meelaynayaa masruuf aad inaga siiso dadka kalena sakadaa la siinaya weliba hadduu miyaro u baahan yahayna laasim min icfaaf icfaaf baa markaana loo baahan yahay hadduu u baahan yahay guur islaantiisii hore ama ha ka dhimato ama ha ka gabowdo hadduu odaygii u baahan yahay in la masruufo oo loo guuriyo waanuu guurinayaa waanu masruufayaa taasi waa taa ilaahay baa wuxu uhi wasaaxibhumaa fi dunya macruufa suurat luqmaan ifka intay kula joogaan labadaa waalid u samafal hadduu doonayo gaalba ha ahaado masruufkiisa wuu leeyahay waa samaaxadda iyo wanaagga islaamkay ka mid tahy ubadkaaga hablihii iyagu waa sidoodii inantu ilaa aada xilwareejin ku samaynayso adigaa ka mas-uula oo weligeedba ha weynaatee islaamku ma yaqaano inan la yidhaahdo soo shaqayso ma yaqaano ee marna biilkeedu wuxuu saaran yahay waalidkeeda marna wuxuu saaran yahay ninkeeda gebigeedaba saase arrinkeeda meel loogu tiiriyey adiguba mid weyn baa tahay iskhaaraj ma jirto laakiin inamada intaanay qaan gaadhin ayaa biilkoodu waajib kugu yahay marse hadday qaan gaadhaan adigaa kula biilka waxaanaan kaa korayninuune ku dul miranaya adigii uun markaa kuusoo micilisanaya xoolahaagii maya qofku kol hadduu qaan gaadho waxbay xilku isagu saaran yahay masruufkiisii iyo waxbarashadiisii iyo dadaalka bulshaduu ka mid yahay waa mukalaf baa la idhaa allahuma ilaa hal masalaa loo saamixi laba masalo inuu ama naafa yahay oo aan waxba qabsan karayn ama waxbarasho ku jiro muhiima oo bulshada waxu anfacaysa labadaa jeer wixiisi biilkiisii waa loo sii wadayaa iyo sakaadfiri oo laga bixiya iyo barnaamijkaasi waa halkaa waa ubadkii iyo waalidkii ooridana iyadana sakadaada ma siinaysid laakiin dee masruuf bay waajib kugu leedahay lodkaaga waxa uu bixiyaabay kugu leedahay addoomuhuna waa addoomahana ma hayna iyage waxaweeye iyagana dee kolba wixii xukunkooda wuxuu noqonayaa uun inay dee ka mid yihiin xoolahaaga oo wixii aada siinaysa waajibku kugu yahay dalkaas saka ma leh laakiin sidaa cagsigeed haddii loo dhigo gabadhu way siin karaysaa waalidkeedii iyo caruurteedii iyo ninkeedii leanna u biilkii kuma waajib ahaa ninka iyo caruurtu iyada kuma waajib ahaa samafal ha samayso ha siiso oo reerka iyadu kiishada ha u hayso akoonka furiibaa saba hayso meesha cidda beelinaysa iyada ha haatee wax maamulaysaae laakiin haddana maadaamaanu sharci ahaan waajib ugu ahayn way sakadii iyo sadaqadii labadaba caruurteeda iyo ninkeeda iyo waalidkeeda iyo way siinaysaa waxaa u daliila nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa isula yimi cabdillaahi bn sacuud iyo xaaskiisii zaynab zaynab waxay doontay inay wax bixiso cabdilaahi oo fiqiga ku tabaxuray baa wuxuu ihi islaanay haddaad wax bixinayso aniga iyo ubadka cid inoogama baahnaa soo wareeji buui wixii aad hayso warmaya waa isla inagii uuna waxba inaan isfeeraarinayne bal ka daabay ka dayn mayno nebigaa la ysula tegay ilaa wixii ishkaal galoo dhan farudduuhu ilallaahi warasuul wey markaasuu ihi waala waxaa ku sugaysa zaynab ayu zayaanibi hiya waa saynabte saynabiyada saxaabiyaadkii way badnaayeene waa islaantii cabdilaahi bal soo daayo haddii loo sheegayna sadaqa cabdullahi buli cabdullahi runbu sheega si sadaqa sunnaa bay ahayd ficlan laakiin tii kalena waa la mid bay leeyihin marka arrintaasina runtii mulaaxadadeeday leedahay afartaa qolunbaa fuqahadu ay isla waafaqsan yihiin laakiin walaalihii iyo edooyinkii habaryarihii dadkii kale qaraabada ahaa waa la siinayaa iyaga sekadii oo iyaga wuxuunay ku jiraan dadka gacalka ah ee laga lagu horraysiinayo sekada siinteeda lagu horraysiinayo kuwaasay ku jiraan waaya masaladaasina oo wiiggii hore su-aala ay ka jireen arrinkeedu sidaasuu noqday oo dadkii saasay u kala meelaysan yihiin qofka markaa masruuf la siinayo isla markaana ah arrinkiisa lagula dhaqmi maayo masruufkii buu leeyahay oo sekadii buu leeyahay oo kanuu leeyahay waxba isugu celcelmayne si wuxuu waxbixintu qoysas badan oo bulshada ka mida ay u gasho oo wabuxu dadka u wada gaadho ayaa loo baahinaya kani masruuf buu leeyahay kani wuxuu leeyahay qaniimadu wax ku leeyahay kanise kuu leeyahay saasay bulshadii kay laa yakuuna duulatan bayna alaqhniyaai minkum buu lahay dhaqaaluhu si aanu dabaqad gaarahun u wareegin dadka ha lagu saydhsaydho bismi alfuqaraa'i waalmasaakiin dadkan uu biilinayo kuma siin karo inay yihiin fuqara iyo masaakiin laakiin wuu ku siin karaa inay si kale yihiin masalan dadkani waa dadaymoobay dadkani waxay ka mid yihiin mujaahidiintii dadkani waxa ay ka mid yihiin kuwo masalan dee wax islaaxiyey siyaabaha kale wuu ku siin karaa islaantiisiibaa daymooday waalidkiisiibaa daymoobay inamadiisiibaa daymoobay waa qusumkii wuu ku siin karayaa alqaarimiin kuwii la odhan jiray qaybtooda wuu ku siinaya mujaahidiin bay yihiinoo faramaha ay ku jiraan mujaahidiinta qaybtooda wax ku siin karaan ee bikownihim inay yihiin fuqaro iyo masaakiin ama waaba caamiliin oo shaqaalahay ka mid noqdeen nimadiisiiyo dadkii shaqaalahay ka mid yihiin markaa qaybtii shaqaalaha dee waa qof shaqeeya wey oo sakadii xisaaba iyo qalin u qaato muddo ka shaqaynaya shaqaalanimadi wax waa lagu siin karaa inta uu markaa kaa ixtiraazaya waa taas weeye sidaasaa markaa ay noqotay baabkan waxaynu u dheeraynay macnaha muhimadda uu leeyahay awgeed iyo dadkeenna oo ku barbariiqda ku barbariiqda oo qofkii ay dhacaysaba in cid aan sekadii lahayn uu siiyo iyadoo ciddii lahaydna ay u baahan tahay oo ay halkan taagantay taasaa dhacda mararka qaarkood taasoo aan ku ansaxaynin kii la siiyey kanna ka ansaxayn marka saa awgeed baynu u yaro dheeraynay intaasaynu ku dayn doonaa insha allahu caawa wallahu aclam